بsم الlh الرحmن الرحيم وb نsتcين عlى أmور الdيn wdin وsى اللهma عlى سيdina mxamd وعlى آlه وصaxبi وsلم أجمaعيin waxaa sharaf weynoo maanta inaan ku soo dhoweyno oo ay gurigood yimaadaan marti dhowyiin walaalahana maamul goboleedka koonfur galbeed soomaaliya uu hogaaminayo madaxweyne sharif xasan waxaan leenahay kusoo dhowaada gurigiinii baad joogtaan aad baan ugu faraxsannahay waxaanan rajeynaynaa inay bilowga marka laga hadlayo maamul dhismay iyo gardaadintiisa iyo garab istaaggiisa iyo ka sokow in wax badan oo laga hadli doonana ay jiri doonto ay ka mid tahay xalka soomaaliya maanta maxaa asalo oo muxuu ku jiraa federaaladu hadday iyagu hagaagaan oo niyad wanaagsan la yimaadaan xaaladda soomaaliya wax ma ka bedeli karaan maxay keeni kartaa maxay soomaalidu u dooratay inay federaalism qaadato markii hore maynaan maynaan lahaan jirin hadday qaadatay xalka la mooday muxuu keeni karayaa maxaa isbeddeloo ka iman karaya wax badan baan isleeyahay way taallaa annagu jubbaland waxoogaa baan idinka horreynay sacaadad ra-iis aan idinka horreynay markii hore waxoogaa waxaa noo faragoday oo noo yeedhay oo tilmaamaha aan ka qaadanaynay puntland laakiin waxaan filaya annagu hadda idinkaan idin loox jiidayna ya marka aad baan ugu qanacsannahay waxaana rajaynaynaa in weliba adigoo aan hadda isleeyahay nin rubcadaa oo siyaasaddan aada ugu soo jiray baadahay inaad wax badanna ku soo biirin doonto oo aan tallaabo hore loo qaado ay ka iman doonto haddii ilaaha yidhaahdo wadahadal badan baan geli doonaa oo faraa saraaxa ah oo wax badan laga wada hadli doono waan ogahay shariifka hadda wafdiga madaxweynaha la socda suxulduub yar baa ku jiray annaga la tarkana suxulduub baa jiray marka wixii suxulduuba meeshiisa laga hadli doonaa marka soo dhowaada aad baan idiin soo dhoweyneynaa minanka minankiini waaye ismarteynina kusoo dhowa